koobka dhalinyarada cuslaatay aan ku qabanay magaalada boosaaso garoonka cabdillahi sheekh imise koox bay ka qayb galayso dhalinyarada cuslaata afar naadi bay ahaayeen naadi naadiga koobka qaaday oo walaalaha waa daalo booliiska iyo xaluug ismaayo maxaa ugu tala gasheen marka tartankaas waxaan ugu talagalnay isdhexgal bulsho horta muhiimsanaa inaan soo kaabno dhalinyarada cuslaatay tusno nidaamka ay u ciyaareen si ay ugu daydaan dhalinyaro yaryar oo aan rabno insha allah ramadantan inaan koob iyagana u furno tusaale u noqdaan sidaa quruxda badan oo koobkaasi maasha alla caaw noogu soo dhammaaday inaan dhallinyaradana aan tusno inay ku daydaan ragga waaweyn intuu tartanka socday maxaa laga bartay marka waxyaabo badan waxaa u horey akhlaaqda waa jiraan cilladada kubadeed waa iska dhacda laakiin muhiimadii koowaad aanu danta ka lahayn waxay horta akhlaaqiyan inaan u dhisno dhallinyaradu si ay u arkaan nidaamka ay u ciyaareen odayaashu inay berin u ciyaaraan akhlaaqda ugu weyneyd iyo qurxin habnidaamka sportska inaanu soo dhisno dhalinyaro cuslaata waa taqaanaa garoomada waaweynaa boosaaso ma jiro marka badanaa waxaan koobkan keliyan maan qabanay waxaan qabanay waa koobkii afraad hadda intii sanadkan dhexdiisa ah waan ku qabanay garoonkan cabdullahi sheekh laftigiisa mar kasta waan qabanaa insha allah kuwa badan waan qaban doonaa waaya ma intuu tartanka uu socday yaa idinka saacidaya marka wallaahi saacidaad shakhsiyan ah shirkado hadda tiim annago aan ku ciyaarinay magaciisa xalug smaayo oo kale garoonkana iyadaa lahayd tiimkana iyadaa saaciday laakiin isxilqaan buu ahaa koobkan oo dhallinyarada dhexdooda ah si aan tusaale ugu noqonno in ay ku dhiradaan shirkadaha magaalada wax ku leh hantiliyaasha ah inay soo dhisaan dhallinyarada oo ay maalgeliyaan waa waxaanu isku daynay inaanu shirkada u tagno maasha alla xalug smaaya ka mid ah daala airline baa ka mid ah oo na qaabilay oo adigu agabkay dhallinyarada ay ku ciyaarayso kale wax ka bixiyey marka shirkadaha kale waxaan ku dhiirigelinaa insha allah inay ku daydaan kooba baa la furayaa dhiirigelin u noqdaan dhallinyarta sportskana soo dhisaan waay tartankan intuu socda marka dhalinyarada kale ee daawanaysay maxaa laga bartay waa is odhan karaa wallaahi waa su-aal fiican koobka daawashadaa ugu weyneyd horta dhallinyarada ciyaaraysay dhallinyara aan isu keennay bay ahaayeen oo cuslaatay waxaana ka faa'iidaysanayay oo daawanayay dhallinyarada xaafadda boosaaso dhammaantood waxaan xasuustaa finalka gameka finalka waxaa ka horreysay asbuuc ka hor buu ahaa su-aalaha ugu badan lay weydiinaya waxay ahaayeen gormaa koobka qabanaysaa sabtida saddex bayn baan ciyaari jirnay waa sabti iyo talaada iyo khamiis khamiistii hore baa noogu dambeysay sonfinalka ciyaarta talaadadii istakfurlah baa noogu dambeysay talaadadeedii mar kastoo ay khamiis tahayna waa laysoo wacayey sabtida waa laysoo wacayey mar kastana su-aashii lay weydiinay waxay ahayd gormaad koobka qabanaysaa finalkii taas waxay caddaynaysaa in xiisa u jiray dadku ay u baahnaayeen inay daawadaan la dhacaan taageerayaal badan marka maasha allah aad baanu isleenahay waa wax badan baad qabateen waxaa jiray dhalinyaro kale oo iyagana tartamada rabadaanka sidaanoo kale loo qabto tartanka rabadaanka in dhalinyarada kale aad u qabataan maadaama ka mid tihiin dhalinyaradii hore ee kubadda dheeli jiray ee gobolka iyo gobollada kaleba marka qorshihiin mid ku jiraa dhalinyarada kale iyagana aad sidaa u barbaarisaan oo koob noocan oo kale u qabataan waan mahadsan tahay waa sax hadda xilligan lagu jiro waa xilligii rabadaanta insha allahu hadda waxaa socda qabanqaabo koob dhallinyarata cuslaatay iyo dhallinyarada yaryarka ah hadda koobkaan dhamaynay wuxuu ahaa dhallinyarada cuslaatay laakiin hadda insha allah waxaan qaban doonaa isku dhex jir dhallinyarada cuslaatay iyo dhallinyarada yaryarka ah si ay tababar ugu noqdaan oo la jaan qaadaan ragga waaweyn oo cuslaaday dhallinyaradna ay u bartaan sistamkii kubadeed iyo akhlaaqdiyaadka loo baahnaa waa noo socda insha allahu waa rajaynaynaa waan idinku casumi doonaa inay nagala qayb qaadato waan rajaynayna insha allah fariinta u dambaysa guud ahaan dhalinyarada u dirayso maadaama bisha rabadaan ay fooda nagu soo hayso tartamaduna ay badan yihiin ee qalalaasuhuna mararka qaarka dhalinyarada ka dhex dhaco
fariintada ugu dambaysa waxaan u dirayaa dhalinyarada inay horta amniga ilaaliyaan insha allahu waxaan meelaan amni lahayn waxba laguma qaban karo inay insha allahu bil cibaadana waa tahay khayrka nooga faa'iidaynaa insha allahu ay niyaddana geliyaan in ay yihiin dhallinyarta soo kacaysay waxaan aan qabanayno iyo waxaa kan aanu dadaalka aan muujinayno in magacaan ka tagno baan insha allahu rajaynayaa waxaan leeyahay dhallinyarada dadaal sameeya akhlaaqayaadka noo ilaaliya nidaamka amnigana noo ilaaliya insha allahu saasaan jeclaa insha allah caawa ciyaarta ee soo gabagabayseen ee tartankii dhalinyarada cuslaatay iyaa ku guulaystay waxaa isku soo baxay labada naadi daali airline iyo walaalaha waxaa koobkii caawa maasha alla halkan ku hantay si qurux badan daalo airline waa u hambalyaynayaa waxaan sidoo kale u hambalyaynayaa kooxdii walaalaha ee koobka laga qaaday sidoo kale afartii naadi oo ka qayb qalan waan u hambalyaynayaa wanaag waxay muujiyeen adkaysi wanaag qurux waa arkaysa insha allahu adigishaada ku macalin in farxadda meesha ka muuqata in rag isjecel ay meesha ku kala tageen indhaha ku macalin waa aragtaa taasna waxaa caddaynaysa inaan dadaal badan muujinay waana sii dadaali doonaa insha allah waa mahadsantahay